subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka subax wanaagsan mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniina labaatanka juun sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan subax walba khamiista iyo jimcaha marka laga reebo ayaa dhegaysataan barnaamijka subax wanaagsan labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siinaysaa tuulada ama degmada ama xaafadda aad ku sugan tahay waxyaabaha looga waabariistay iyo hadalhaynta ka taagan furax toban iyo lix birix toban barnaamijka qayb aad uga soo haan kartaa furax lix toban iyo lix birix toban barnaamijka qayb ayaad uga soo haan kartaa afar hatankii saca lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siinaysaa halka aad ku sugan tahay tuulo ama xaafad goobta ay ahaataba sida looga waabariistay iyo hadalhaynta ka taagan halkaasi saaxiib yaal soo saarista iyo tegintu cabdifataax cabdulaahi saaxiibka zuulay aa farsamayna waa mar kale iyo barnaamijka barnaamijka subax wanaagsan weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystahan jaaniskeen aan soo dhaweynaa halo dhegeyste wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacay goobtaa naga soo wacayso saacadiio subax wanaagsan qofkii koowaad aa tahay barnaamijka qaybka ahaada waa kusoo dhaweynaya laasoo dheersayn lagu dhegeysanaya barnaamijka waa kusoo dhaweynaya mar kale afar labaatankii saac lasoo dhaafay aada u mahadsantahay saacadiya walaal qaali waa uga mahadcelinayn hanaanka xubdin barnaamijka qayb ugu ahayd saaxiibayaal mar kale afar labaatanka saac lasoo dhaafay aad warbixin naga siinaysaa xaafadda ama tuulada aad ku sugan tahay ama degmada aad joogto sida lagu waabaristo iyo iyo maaragtay hadalhaynta halkaasi ka taagan iyo goobihii waxbarashada in loo dareeray meel walbaad joogtaan subax wanaagsan ayaa idinlaha wicitaanka ale
waana cunug aduu koga jira aduu koga toban sano loo qiyaasay oo macnaha xaafad waxna laga qaatay weeye marka inta waa laga taabtaaqa cilmo dhowrsadaahay goobahay waan la waayey marka xamaaraanti ugeeda kale goobihii waxbarashada iyo goobihii shaqada walaala si wanaagsan socdaan aada mahadsan tahay walaasha waa kaa mahadcelinayna hanaanka cuduwan barnaamijka aad qayb ugu ahayd afar labaatankii saaca lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siinaysaa halka aad ku sugan tahay tuulo ama xaafad maaragtay sida loogu waabaristay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay furaha lix toban iyo lix baraatoon barnaamijka saaka qaybaad uga soo haa kartaa meel walba aad joogtaan subax wanaagsan bal fariimahan jaaniska siiyo salaamu calaykum dhegeysan sule wacalaykum salaam ayaan leenahay waa samiiro oo joogtaan leeyahay dhuusamare waa ku salaam cabdifta adiga iyo farsamadaba haddii aan warbixinkaasi afuraatanka saac lasoo dhaaf waxaad arhaynee saaka ka mid tahay goobihii waxbarashada caafimaadka intaba way noo shaqeynayaan bahbaraadi adaada mahadsandiin waad mahadsan tahay furale lix toban iyo lix bilaad toban barnaamijka qeyb ayaad uga soo kartaan akhyaare subax wanaagsan
yowgodon ma nabadba muqdishaay ma nabadba سيمروبا ولا مسار صبح دينا ما يهدأي ما يهدأي صوت شيء بعيد اسمع سيمروبا ولا مسار صبح دينا ما يهدأي ما يهدأي صوت شيء بعيد سيدودا kuso salaame soomaaliyay ma nabadba dishoy ma nabadba ismaayoy ma nabadba dhaboy ma nabadba sidoodaa so salame kiko mana badba marka caday mana badba juharey mana badba kanad xawa mana badba
saaxiibayaal meel walba aad joogtaan raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan barnaamijkii uu subax wanaagsan ayaan gudaha uga jirnaa saaxiibayaal fari kama qabno barnaamijka bal wicitaanka jaaniska siiyo halo dhegeyste waa ku soo dhaweynaa walaal afar labaatankii saac lasoo dhaafa magacaada adoo ku bilaabayo meeshaad joogto cumar deegaanka baxda maa joogtaa ku soo dhawaan afar labaatankii saac lasoo dhaafa warbixin naga sii hadal haynta ka taagan aada u mahadsan tahay walaal qaali kaa maadina hanaaka xudun barnaamijka qayb uga ahayd wicitaanka xiga ayaan jaaniskiisa sii doonaa loo dhegeysta aadana wax mahadiyay qadka telefoonka ayaa ku goosoo noqoda nabada ayaan ku leeyahay afar labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaan halka aad ku sugan tahay jir ama degmo sida looga waabiraystay iyo hadalhaynta ka taagan furaha lix toban iyo lix birix toban barnaamijka saacadka qayb aad uga soo haan kartaa furaha lix toban iyo lix birix toban barnaamijka qayb aad uga soo haan kartaa fariimaha balantaaniskoodaasiiyo asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa cimraan oo joogta laleeyahay waa beri waa ku salaam cabdiftax abiga iyo farsamadaba haddii aan warbixinkaasi afaratakiisa la soo dhaafay waa aragtay waxbarashada caafimaadka intaba way shaqayn hadalhayntan waa sidii beecda xaafadda kor loogu qaadi lahaa baada raadiyo colagu waa mahadsantihiin wicitaanka jaaniska si hal u dhegeyste asalaamu calaykum soo dhow magaca goobta walaalo saacadiya subax wanaagsan waa ku soo dhoweynaya barnaamijka waa la socotaa afartanka saac la soo dhaafay Mhm. hadalhaynta saa ka taagan aada mahadsantaha walaasha waa uga mahad celinaya naag xudun barnaamijka qayb ugu aheed waxaana kaga mahad celinaynaa fura lix toban iyo lix bir iyo toban barnaamijka saaka qayb aad uga sumacaan kartaa furaha lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka qayb ayaad uga sumacaan kartaa meel walba aad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan subax walba ayaad ka dhegaysataa radio cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan migratis subaxda khamiista iyo jimcaha marka laga reebo meel walba aad joogtaan subax wanaagsan khiyaaray fura lix toban iyo lix bir iyo toban barnaamijka qayb baad uga sumacaan kartaa mar kale subax wanaagsan qaybihii dhexe barnaamijka subax wanaagsan ayaa dhegeysanaysaan dhegeysaa wicitaanka alo calaykum salaam waraxma magaca iyo goobta walaalo ku yeeli magacaga walaalo asli subax wanaagsan barnaamijka waa la socota afar labaatanka saac la soo dhaafay Mhm. hadal ha- Mhm. aad u mahadsantaha walaasha waa uga mahad celinaynaa hanaanka codoonee xogta noola wadaagtay meel walba aad joogtaan subax wanaagsan barnaamijka waa subax wanaagsan subax walba ayaad radio cadaado sideetan iyo siddeed jibca shan migratis ayaad ka dhegaysataan meel walba aad joogtaan saaxiibayaalow subax wanaagsan wicitaankaan alaalo dhegeysta soo dhow magaca goobta nuura subax wanaagsan barnaamijka waa la socotaa afar labaatanka saaca la soo dhaaf si fiican Mhm. aada u mahadsantaha walaal qaaliya hanaanka cudun barnaamijka qayb owaad waa kaaga mahad celinaa wicitaanka xiga halow aloo dhegeysta waa ku maqlaa soo dhow magaca goobta walaalo aad anigu xumaa qadka telefoonka ayaa dhegeysaa si ka goc soo noqaado nabada ayaa ku leeyahay si aad barnaamijka qayb uga ahaato afaraatanka saac lasoo dhaaf ayaa warbixin naga siinaysaa saaxiibada waxaan xasuusinayaa in websiteka warbaahinta www radio cadaad com lasoo saari doono barnaamijka subax wanaagsan oo aad halkaasi ka daalacan doonto haddii uu ku dhaafay meel walba aad joogtaan subax wanaagsan afaraatanka saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa halka aad ku sugan tahay wicitaankaa dhow calaykum salaam raxma magacayo goobta walaalo waxaa ku soo dhaweynayaa barqa wanaagsan mhm barnaamijka waa la socotaa afar labaatanka saac lasoo dhaafay mhm mhm aada u mahadsan aada u mahadsan doonaasha oo kaa mahadinay anaanku cudun barnaamijka qayb uwaad wicitaanka xigaalow wicitaanka xigaalow soo dhow magaca goobta dabaysha adoo ka fogaanaya walaalo xamdi waa wanaagsan afar labaatankii saac lasoo dhaafay aha aha hadalhaynta saa ka taagan aada maasanta anaanka abdul alqaaliya aad barnaamijka qayb ugaad waa kaaga mahad celinayn afar labaatanka saac lasoo dhaafay ayaa warbixin laga siisaa tu- tuulada ama xaafadda ama degmada aad ku sugan tahay sida looga waabariistay iyo hadalhaynta saaka ka taagan ayaad warbixin lagu siisaa furuhu lix toban iyo lix bir toban barnaamijka saaka qayb aad uga soo haan kartaa meel walba ay joogtaan khiyaaray subax wanaagsan barnaamijku qaybihiisii dhexan waa ku guda jirnaa dhegeystayaasha oo barnaamijkan dhaafo waxay mar kale ka daalacay karaan asagoo qoraal iyo maqalba isugu jira websitekeena www radio cadaab com ayaa booqan kartaa halkaas ayaana barnaamijka oo aad ka dhegeysan kartaa mar kale haddii aad damiinayso wicitaanka alo barnaamijka sax baa la socda afar labaatanka sac la soo dhaafay hadarhayn saaka aad umaadsan dhegeystayaasha uga mahadcelin annaga xudun barnaamijka qayb ugaa meel walba joogtaa khiyaaray subax wanaagsan qaybii dhaca barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa khiyaaray
ناس وين ما نبذ قدود ما نبذ سعيوي ما نبذ So salame, kaybo man nabadwa. Soy man nabadwa. Sa soy man nabadwa. Sa ano man nabadwa. Rahmay man nabadwa. Yo godan man nabadwa. Dishay manabadba
akhiyaaray subax wanaagsan ayaa subaxa barqa wanaagsan aruuryo suuban ayaan mar kale hawadayda ka leeyahay meel walbaa joogta afar afarkii sac lasoo dhaafay aad warbixin ugu siisaa tuulada ama xaafadda ama degmada aad ku sugan tahay sida lagu waabariistay iyo hadalaynta halkaasi saaka ka taagan asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa cali oo jooguu leeyahay deegaanka biyogaduud waa ku salaama cabdifatax adiga iyo farsamadaba haddii aan warbixinkaas siiyo halkaan ku suganahay saake waxbarashadii waa loo dareeray hadalhayntuna waa sidii bilicda deegaanka kor loogu qaadi lahaa baadaraad iyo cadaada dhammaantiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa ibraahim oo jooguu leeyahay mereer gur waa ku salaama cabdifatax adiga iyo farsamadaba haddii aan warbixinkaasi afraad tikii saac lasoo dhaafay cabdifitaaxow hadalhayn ma taagna laakiin gori waxbarashada intaba waa loo dareeray baadaraad iyo cadaada mahadsanidin meel walbaa joogtaan lix toban iyo lix biraa toban barnaamijka qeybaad uga soo hakan naxsay madooba guula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daadshay dhibicdii sidooda kuso salaame soomaaliyay manabadba muqdishooy manabadba kismaayoy manabadba kaydhaaboy manabadba
subax wanaagsan khiyaaray qaybihii dhexe barnaamijka subax wanaagsan ayaan ku guda jirnaa waxaana si toosa noga dhegaysanaysaan f m ta siddeetan iyo sideed dhibic shan magaratis halka dhuusa mareeb deegaanada hoos yimaada aad naga maqal dhegaysataan siddeetan iyo sideed dhibic bir magaratis adduunka oo dhan aalada tabinta live streamka akhiyaaray subax wanaagsan wicitaanka weli jaan iska siinayaa halow dhegayste magacay goobta walaalo barnaamijka waa la socotaa walaalo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay
gobo waxbarashada gobaha caafimaadka waa loo dareeray intooda laga waxbarasho
aada maasanta walaal taagan ma jiraan mhm aada umaadsanta walaashii waa kaa mahadcelinaynaa hanaanka cudoon wakhtigaada qiimaha badan aad inugu soo hortay iyo sida aad barnaamijka qayb uga ahayd furaha lix toban iyo lix birix toban barnaamijka saaka khiyaara qaybaad uga soo aa kartaa afar iyo labaatankii saaca la soo dhaafayna warbixin waxaad nagu sii kartaa halka aad ku sugan tahay sida looga waabiraystay iyo hadalhaynta ga- meesha aad joogto ka taagan furaha lix ee toban iyo lix ee birlix toban barnaamijka qayb aad uga soo aa kartaa meel walba aad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan waa wicitaanka jaaniska sii halo dhegeyste halo dhegeyste halo dhegeyste
Ata, magacay goobta walaalo aniga safarad.
maali subax wanaagsan fadlan adoo dabaysha ama iska baktiijiinaya ama ka fogaanaya waa ku soo dhaweynayaa barnaamijka afar atankii saac lasoo dhaafay
Anugu wacay wala.
mhm aada aada umahadsanta walaal qaali aan kaa mahadcelinayna hanaanka cudoon aad qayb barnaamijka uga ayd afar atankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin ugu siisaa halka aad ku sugan tahay tuulo ama xaafad meeshay ahaataba iyo waxaad kaloo nugu siisaa goobihii waxbarashada in loo dareeray iyo hadalhaynta saaka taagan wicitaanka alo
Salaamu calaykum.
calaykum salaam raxma
Qadaha dadka ma dabarta.
deeqa subax wanaagsan
Halo.
waa ku maqla walaal subax wanaagsan afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay Salaatan saaca lagu bilaabo, lagu wanaagsanyahay.
mhm
Saaka.
hadalhaynta saaka taagan
Walaal, waa bilaabo loo hormarinayo.
aada mahadsanto walaasha waa kaa aadan anaanka cudan barnaamijka qayb uga wicitaanka cigaalo
Salaamu calaykum.
calaykum salaam raxma
Hello. Halo.
waan ku maqla walaal magaca adoo ku bilaabay aada ragoo maqadka telefoonka ka go-ay kan xigaan jaaniskiisa siyaalow soo dhow walaal codkaada kor u qaad in badan dhegeystayaala ku dhegeysanaya codkaada kor u qaad adoo magaca ku bilaabay
Waxaa sidii Axmed Allah.
sicid xaggee joogtaa
Hagaag walaal.
xaggee joogtaa
Ayo.
afar aatankii saac lasoo dhaafay
Maalinta waa ku ku noo qabnaa loo yaqaan. Noo qabaan tawga. Anu fiicnaa.
aada mahadsanto walaalkay waa kaa mahadcelin hanaanka cuddan barnaamijka qayb uga ahayd meel walba aad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan qeybihii dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaasha intooda badan jaaniska siini ah halow dhegeysta calaykum salaam raxma afar aatankii saac lasoo dhaafay
Anugu waxay ka aqbaa. Qodobada barashada iyo loo dheeraa caafimaad.
hadalhaynta saaka taagan
Waa ayaa soo tagnaa subaab.
aada mahadsanto waa kaa mahadcelin walaalkay hanaanka cudwan barnaamijka qeyb uga ahayd saaxiibayaal khiyaaray subax wanaagsan qeybihii dhexe barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa saameyay beeraha isnaaxsay marooba ulama saaro subaxdiina mayay tahay mayay tahay sabootaasay dhibicii isnaaxsay marooba ulama saaro subaxdiina mayay tahay mayay tahay sabootaasay dhibicii soomaaliyay ma nabadbadisooy ma nabadbismayoy ma nabadba dhaawooy ma nabadba So salame, oh my nabadba, dhashay ma nabadbaa harey ma nabadbaa kanad xawa ma nabadbaa
adeer isbax wanaagsan qeybihii dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa saddex dhegeysta intaan iska siinaya kadib barnaamijka waan soo xiri doonaa wicitaanka halo calaykum salaam raxma magaca magaca goobta walaalo dhinaca barnaamijka walaalo waa la socotaa afar iyo labaatankii saac ee soo dhaafay warbixino sii Mhm, waxbarashada ma loo diray aad baa mahadsantaa walaalkaani oo kaa mahadcelinaynaa anaga oo dhan barnaamijka qayb wada asalaamu calaykum dhegeystayaal sule wacalaykum salaam ayaan leenahay waa sumayo oo joogtaa la leeyahay degan waxay leedahay waxaan joogaa la gudala waa ku sonaadisho adiga farsamadaba haddii aan warbixinkaasi afar labatanka saac lasoo goy waxbarashada caafimaadka intaba way shaqaynayaan hadalhayntuna waa sidii bilaada deegaan kor ugu qaada labitaanka halo soo dhawaala cali maa subax wanaagsan barnaamijka waa la socotaa هذا ما سنت أنا قدم برامج غبا وذاك ما ذلنا على ماذا وصاحبك كوالي برامج كأفرا تكي سعلا صدفة وذاك ياري صباح ونكسن هذا برامج كان كقيب قادة جمعها مركة لقد يبيا قميستا انت كر برامج كان بحد دونا إبوين حدي ورالي كردكو هديو كنا في برامج كان مركة لحد كبه العاكرة وبسيت كان www.radio.com ayaad booqan kartaa halkaas ayaad ku arki doontaa barnaamijkii oo haddii ku dhaafay aad jeceshaha markale inaad ruwaal celisu dhegaysato meel walba aad joogtaan khiyaare subax wanaagsan laba dhegaysayin jaaniska siina kadib waan soo xiri doonaa waqtiga ay kulaalaya barnaamij kalena fooga ayuu nagu soo hayaa saaxiibayaal bal aan jaaniska siiya dhegaystaan wicitaanka wicitaanka helo aadaan uga xumaa qadka telefoonka dhegaystahaas ka goosoo noqaado nabada ayaa ku leeyahay kan xiga ayaan soo dhaweynahay halo dhegayste isagana waa ka go-ay bal farriimaha jaaniska si asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa sharmaa kow joogu leeyahay waa beri waa ku salaamaadifta adiga farsamadaba haddii afar labaatanka saaca lasoo dhaafay warbixinkaasi oo deegaanka ama xaafadan ku suganahay wax dhibaataa kaba dhigin goobi waxbarashada caafimaadka intaba way inoo shaqaynaya hadalhaynta taaganne waa sidii bilaad xaafada kor looga qaaday labaad raadi cadaad mahadsanidin fariimaha ayaa weli kusii jaaniska siisayna asalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa jawaariya oo joogtay leedahay deegaanka mereel gur waa ku sanaadifto adiga farsamada haddii aan warbixinkaasi afar labatanki saac lasoo dhaafo wax dhiba deegaanka ma jiraan goobi waxbarashada caafimaadka ganacsiga inta way inoo shaqaynayaan hadalhayntu waa sidii deegaanka bilicdiisa kor loogu qaadi lahaa mahadsanin baan raadio cadaabo waa mahadsantaan ku leenahay walaal hanaanka cudoon adna barnaamijka qeyb ugeed guud ahaantaas aan jecla saabtina kusoo gabagabay barnaamijka falaqda barnaamijkii subax wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan radio cadaabo sideetan iyo sideed jimca shan megalatsis barnaamijka waxaa isku soo degrid halkaana kasoo jebinayay aniga cabdifta cabdulaahi saaxiibkay suule waa farsameynayay intaa barnaamijka midka qurux badan ku kulmi doonaa khiyaare subax subax wanaagsan
Saameyey beela, saameyey beela. Hirko, hirko sadal hareeyo, samleyl ku miray xaray. Saameyey beela, saameyey beela. subaxdiina mayay tahay mayay tahay soo daashay